بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وقدر لهم أقدارا قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق الله أبور كل شيء شيء والب فقدره وقدر تقديرا قدري وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله أمرك الله هذا قدرا مقدورا وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى waxaan aayaadka u dul maraynaa ragga hadda kitaabka loo dhigayo waa rag wax badan soo maray sidaa darteed wax walba in laisdul taago laqba ahaan shardi ma ah wa fii saxiixi muslim can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhuma can الnabiy sal ly slam qaala wuxuu yidhi qadara allahu maqaadiira alkhalqi allah subxaanaه wa tacaala wuxuu qadaray maqaadiirta khalqiga qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda intuusan samaawaadkii arlada abuurin ka hor bikhamsiina alfa sana konton kun oo sano wa kaana carshuhu carshiga allana wuxuu ahaa cala almaa'i biyaha dushooda ayuu ahaa wakhtigaa wa daraba lahum alla wuxuu u sameeyey aajaalan aajaal iyo wakhti alaajaal waa jamcu ajal alajalna waa alwaqtu almadruubu almaxduudu fi lmustaqbal xagga luqada alajalu luqatan huwa alwaqtu almadruubu almaxduud هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل شرعا هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل وشرعا هو وقت موت الأحياء وشرعا هو وقت موت الأحياء أجل وحل هذا waqtigii loo qadaray ee loo xadiday yani waqtigii la qadaray ee la xadiday fi lmustaqbal oo mustaqbal ahaan wax soo socda ah fi lmustaqbal markii la yidhaha maxaa ku baxaya maadiga ku baxaya ajal lama yidha ajal lama yidhaha maadiga wixii mustaqbal ee soo socda weey sharcanna waxaa la yidhahdaa waa waqtu mowti alaxyaa kuwa nool waqtiga ay dhimanayaan ayaa ajal la yidhaahdaa xagga sharciga sheikhu wuxuu leeyahy marka allah wuxuu u sameeyey khalqigii ajal buu u sameeyey yacni wuxuu ula jeedaa an allaha subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala qadara wuxuu qadaray aajaala alkhalaa'iqi khalaa'iqda ajashoodii ayuu qadaray bixaydu idaa jaa ajaluhum hadduu ajashoodu yimaado laa yastaakhiruuna la dibdhigi maayo saacatan walaa yastaqdimuuna mana la hormarina hormari maayaan mana dibdhacayaan laa yastaakhiruuna ma dibdhacayaan saacatan saacad saacatan maxaa loola jeedaa waa shay-an min alwaqti loolama jeedo saacaddii lixdanka daqiiqa ah taasi waa istilaax xaadisa saacadda luqada luqada carabiga asaaca waa shay-un min alwaqti waa un qeyb waqtiga ka mida wey qaala tacaala alla wuxuu yidhi idaa jaa ajaluhum falaa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waqaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kaana linafsin an tamuuta nafi uma sugnaanin inay dhimato ilaa biidni illaah ilaa alla idankii mooyaane kitaaban mu'ajala waa kitaab mu'ajalan la waqtiyeeyey oo waqti xadidan leh macnaa waa shay maktuub ah oo qoran oo waqti xadadan leh qof walba waqtiga uu dhimanayo wa fii saxiixi muslim can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaalat umu xabiiba zawju nnabiy sala allahu calayhi wasalam ramla bintu abi sufyaan umu xabiiba waa ramlatu bintu abi sufyaan waxay la dhalatay mucaawiya ibna abi sufyaan radia allahu canhu qaalat umu xabiibata zawju nabiyi sala allahu calayh wasalam waxay tihi allaahuma amticnii bizawji rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam allaahuma amticnii ilaahow iigu raaxay bizawji ay bixayaati zawji wey nolosha zawjkayga rasuulillaah sala allah alay salam wa biabi abi sufyaan iyo aabbahay abu sufyaan noloshiisa wa biakhii mucaawiyata iyo walaalkay mucaawiya noloshii qaala wuxuu yihi nabig qaala wuxuu yihi cabdullahi bni mascuud faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laqad sa'alti illaaha alla waxaad weydiisata liaajaalin madruuba aajaal xadidan oo la qadaray ayaad ilaahay weydiisatay wa ayaamin iyo maalmo ayaad weydiisatay macduudatin tirsan wa arsaaqin risqiye ayaad weydiisatay maqsuumatin la qeybiyey yacni wax walba waa qadaran yihiin waay lan yucajila alla soo dadejin maayo shay-an shay qabla xillihi waqtigiisii ka hor walan yu-akhira ma dibdhigayo shay-an shay can xillihi xilligii ama waqtigiisii xadidnaa ilaahay kama dibdhigayo subxaana wa tacala yacni maxalkiisii iyo meeshii loogu talagalay ma ka dibdhigayo mana ka hormarinayo can ajal ima idin qoro lan yucajila shay-an qabla ajalihi aniga qabla xillihi baa ii qoran dhimale asalkaa loola noqonayaa saxiixu muslimku xadiid ku jiraa wixii asalkaasi uu sheego ayaa dib loogu noqonaya haddii labada riwaayad uu ku yimidna labadu waa sax laakiin min xayu lmacnaa labadu waa ansaxayaan xagga macnaha labaduba isdiidi maayaan xilliga waa ajasha qabla xillihi waa qabla ajalihi w walan yu-ahira shay-an can xillihi walow kunti sa'alti llaaha haddaad alla weydiisan lahayd an yuciidaki inuu alla kaa magangeliyo min cadaabin cadaab fi naari naarta dhexdeeda ku sugan wa cadaabin iyo cadaab fi lqabri qabriga dhexdeeda la isku cadaabo haddaad ilaahay ka magangeli lahayd kaana khayran arrinka ayaa wuxuu noqon lahaa mid kuu khayr badan wa afdala fadli badan nabigu calayhi salaatu wasalaam ducadii ay ku ducaysatay buu ka jiheeyey wuxuuna u jiheeyey wax ka nafci badan inay ku ducaysato waxa ka nafciga badanna waxa waaye inay ilaahay weydiisato inuu ka magangeliyo min cadaabin fi nnaar wa cadaabin fi lqabr inuu ilaahay ka magangeliyo subxaana wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinta uu ka leexiyey uu yidhi waa ajal qadaran oo qoran iyo maalmo tirsan cinda allaahi caza wajalla uusan qofku dhaafaynin iyo risqi la qeybiyey oo qofka markuu waxa ugu dambeeya ilaahay ugu talagalo uu cuno adduunya uusan kusii noolaanaynin taasuu ka leexiyey soo maahan oo ajashii qadarkii ah laakiin wuxuu u leexiyey laftirkeedu waa ajal iyo qadar waay wuxuu u leexiyey laftirkeedu waa qadar maxaa yeeley qofka in cadaab laga badbaadiyo ama uu cadaab galo waa shay un qadarahu allahu caza wajal sidee marka looga leexiyey min maqduur loogu leexiyey ilaa maqduur waa su-aal meesha ku jirta wax qadaran buu nebigu ka leexiyey wuxuuna ku cileeyey inay qadaran yihiin sidaa darteed duca aysan wax ka bedelaynin waxa uu u leexiyo uu leeyahay ilaahay weydiisana oo way kuu khayr badan tahay ayada laftirkeedu wax qadaran waayo oo qofka inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay waxaa loo qoraa asoo fii batni ummihi ku jira soo maaha yacni waa wax horay qalinka ugu dhacay qof walba looxulmaxfuudkii wixii ugu qornaa ayuu ma-aalkiisu noqonaya uuna ku dambeynaya haddii lowxulmaxfuudku uu qoran yahay inuu min ahli ljanna ka mid yahay cadaab waa ka badbaadaya hadduu uu qoran yahay inuu yahay min ahli naarna hadduu yidhahdo ilaahay naaraan ka magangelayaa ducadaasi wax miyay ka bedelaysaa wixii u qornaa fii lowxilmaxfuud waxba ka bedeli mayso muxuu nebigu ugu booriyey marka calayhi salaatu wasalaam in midaan dambe ay qaadato alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhaahday alisticaadatu cibaada ciladu waxaa waaye buu yidhi isticaadada min cadaabi nnaar ilaahay laga magan galo cibaadatun ma'muuratun biha waa cibaado la ysfaray buu yidhi alisticaadatu cibaadatun ma'muuratun biha isticaadada waa cibaado la is-amray laakiin in lagu ducaysto bituuli اlajal wa bituuli اlcumri laysma amrin marka cilada dhankaasuu ka dhigay alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala waxay halkan culammadu ku sheegaan ma bannaan tahay in laiskugu duceeyo bituuli lcumr cumri dheeri in laiskugu duceeyo culummadu waa isku khilaafeen qaar culummada ka mid waxay leeyihin waa makruuh arrintaasi arrin fiican ma aha waa arrin laga fiican yahay shiikha wuxuu keeni doonaa raximah ullah imaamu axmed oo arrintaasi diidaya gadaal ka keeni doonaa imaam axmed raximah llahu tacaala oo inkiraya ama karaahiyeysanaya in laiskugu duceeyo tuululcumr culamada qaarna way ogol yihiin laakiin waxay leeyihiin tuululcumri keliya qofka in loogu duceeya ma aha khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluhu waa inaad ugu ducayso maca xusni lcamal amaa cumri dheer camal wanaagsan uusan la socon hoog iyo khasaaro waayo maxaa yeelay waagii u baryaba wuxuu sii siyaadsanayaa dembi iyo xumaan markaasaa cadaabku usii kordhaya qofkaasi umaadan ducaynayso si waad habaarte inaad cumri keliya ugu ducayso duco ma aha cumriga inaa ilaahay u dheereeyo bal waxaa laga yaabaa dadka qaar cumrigooda inuu gaabto inay uga khayr badan tahay inuu dheeraado waxaa suuragal hadduu sii noolaado inuu fidnoobo waxaa suuragal hadduu cumrigiisa sii dheeraado xumaano badan iyo khatar waaweyn inuu ku dhaco oo ay suuragal tahay qabla daalika hadduu dhinto inuu ka badbaado walidaalika markuu qofka geerida ku ducaysanayo waatuu nabigu nagu tawjiihiyey inuu qofku yidhaha allahuma in kaanat ilxayaatu allahuma axyinii ma kaanat ilxayaatu khayran lii hadday khayr ii tahay waay haddaysan khayr ii ahaynna watawafanii idaa kaanat ilwafaatu khayran lii midii kuu khayr badan mar walba ilaahay weydiiso subxaana wa tacaala marka qofka haddii aad ugu ducayso bituuli اlcumri waa inaad maca alcamali الsaalix aad raacayso falmaqtuulu mayitun biajalihi shiikhu wuxuu yidhi falmaqtuulu midka la dilay mayitun waa mid dhintay biajalihi ajashiisii buu ku dhintay facalima allahu tacaala alla wuu ogaaday waqadara wuu qadaray waqadaa wuu xukumay ana haadaa kan yamuutu inuu dhimanayo bisababi lmaradi marad dartii inuu dhimanayo wa haadaa kanna bisababi lqatli dil dartii inuu u dhimanayo wa haadaa kanna bisababi lhadmi dumin darteed yani meel kusoo duntay darteed inuu u dhimanayo wa haadaa kanna bilxarqi inuu ku dhimanayo gubniin meeluu ku guto wa haadaa kanina bilgaraqi maanshoobid biyo uu ku maanshoobay inuu ku dhimanayo ilaa gayri dalika min alasbaab ilaa intaa waxaynu asbaaba waxyaabahaas wax hore u qadaran waa qofka wuxuu ku dhiman lahaa wakhtiguu dhiman lahaa waa qoran tahay wuxuu ku dhiman lahaa ee sabab u noqon lahaana ilaahay hore u qadaray subxaana wa tacaala waxyaabaha marka haddaan annaga aan arkayno elee fulaan waa dhintay maxaa ku dhacay biyuu ku maanshoobay ma wax hadda iskaga dhaca amase waa wax u qadarnaa waktigan inuu dhinto way qadarneyd sababtan inuu ku dhintona way qadarneyd sabab kale ku dhiman maayo wixii ilaahay sabab uga dhigo unbuu ku dhimanaya qofkaas qof asoon waxba ku dhicin ayuu xanuunsanaya xanuuna u dhimanaya qof asoon xanuun hayn ayuu mowtulfaja-a sikadiisa u dhimanaya dadka qaar ayagoo tukanayay dhintaan qofaa inta sujuuduusan soo kacaynin qof waxa waaye asigoo taagan ayuu hal mar dhacaya mid asoo fadhiyo u dhacaya qaar ayagoo weysaysanaya laga yaabaa inay naftu ka baxdo qofka sidaa u dhinta xanuun hore uma haynin hadda waa fiicnaa waa mowtulfaja-a caawuu seexanaya asoo caafimaad qaba subaxdii haddii lasoo rogo naftu waa ka baxday say u tagtaba sooma noqon horay naftu uga socotay waa waqti ajal waay qof kasaa u dhimanaya way u qadarantahay inuu sidaa u dhinto qof walba marka sababtuu ku dhiman lahaa waxyaabaha qadaran ayay ka mid tahay ama dil ha noqoto la dilo waxa lagu dilaya xataa hadday yihiin midi hadday xabad tahay wax walba waxay yihiin waa qadaray meeshay uga dhacayso qaabka u dhimanayo maxoogaa isbitaala la geynaya oo daqaa'iquu sii noolaan doonaa ma si faj-ah hookadiisuu ku dhimanayaa oo nafta dhulka la dhici maayo wax walba wax qadaran oo kaa horeeya waay wuxuu yidhi sheikhu raximah اllahu tacaala wallahu subxaanah wa tacaala khalaqa almowta walxayaata allah subxaana wa tacaala geerida iyo nolosha wuu abuuray wa khalaqa wuxuu alla abuuray sababa almowti walxayaati sababta geerida iyo sababta nolosha labadaba ilaahay waa abuuray subxaanah wa tacaala wa cinda almuctasilati muctasilada agtoodana almaqtuulu midka la dilay maqtuucun calayhi ajaluh waa mid ajashiisa la gooyey bay yidhahay ajashiisaa laga gooyey maqtuucun calayhi waa mid laga jaray ajaluhu ajashiisa macnaha waqtigiisoon dhicin oo aan dhammaan ayaa la dadejiyey bay leeyihiin walow lam yuqtal haddaan la dili lahayn la caasha waa noolaan lahaa ilaa ajalihi ilaa waqtigiisuu gaari lahaa fa kaana lahu qofka marka wuxuu leeyahay cinda almuctasila ajalaani laba ajal uu leeyahay qofka laba ajal buu leeyahay qofka la dilay ama sababi ay ku dhacday waxay leeyihin laba ajal uu leeyahay ajalo waa midda hadda deg deg ahe asiibtay midna waa middii u qadarnayd ee u socday waxay leeyihin marka maalan qofkan hadda haddii la dilo ama baabuur dardaro ee ou dhinto waxay leeyihiin waqtigan hadda uu dhintay ajashiisii rasmiga ahayd ma aha oo ajashiisi rasmigaad waa maxay waa miduu ku tegi lahaa waa usii soco lahayd sidaa darteed haddii baabuurkan uu ku dhici lahayn ama rasaastan aysan asiibi lahayn wuu noolaan lahaa ilaa waqtigiisa uu ka gaaro qofka meeqay u sameeyeen ajal laba ajal bay u sameeyeen sheikhu wuxuu yidhi wahadaa baatilun arrintaana baatil wey liannahu laa yaliiqu maxaa yeele ma suubano ma habboona an yunsaba ila allahi tacaala alla in loo nisbeeyo annahu jacala lahu inuu u yeelay ajalan ajal yaclamu alla uu og yahay annahu laa yaciishu ilayhi inuusan noolaanaynin albatata go-naan ilaahay laa'iq uma ah subxaanahu wa tacaala in loo nisbeeyo inuu addoonkii u yeelay ajal uu og yahay inuusan gaaraynin waa ajasha ayagoo ay leeyihiin waa laga dadejiyey soo maa in la yidhaahdo allah subxaana wa tacaala addoonkan wuxuu u sameeyey ajaluusan gaari doonin taasi arrin laa'iq ku ah ma ahan xigmada ilaahay subxaana wa tacaala oo yajcalu ajalahu ama inuu alla ajashiisa ka dhigo ayadana laa'iq ma aha inuu alla ajasha qofka ka dhigo axad alamrayni laba arrin midkood ilan hadalkooda labadaas mid ka bixi maayo inay yidhaahdaan ilaahay subxaana wa tacaala qofkan wuxuu u sameeyey ajal rasmiya uu ku dhiman lahaa laakiin asigoon gaarina rasaastan ama baabuurkan dilaa dadejiyey sidaas haddii la yidhaahdo maxaa ka dhalanaya in ilaahay loo nisbeeyo inuu sameeyey addoonka ajal uu og yahay inuusan gaari doonin wuxuu og yahay inaan la gaari doonin inuu alla sameeyo subxaana wa tacaala ilaahay laa'iqu ma aha wax ilaahay laa'iqu ah ma aha taas waa mid ama inay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala laba ajal uu qofkan u sameeyo oo labadii mid ka mid ah ayuu ajashiisa ka dhigay labuu sameeyey markaasuu mid ka dhigay middaan hormartay ama middaan dib dhacaysa ayaduna ilaahay laa'iqu ma ah ow yajcalu ajalahu ama ajashiisu wuxuu ka dhigay axad alamrayni laba arrin midkood ka ficli ljaahili sida qofka ka jaahilkaa ficilkiisa bilcawaaqiba caaqibada qofka jaahilka kaha cawaaqibta dambe waxa uu sameeyo kala weya arrinkaas qofka markauu cilmigiisu yaryahay waxyaabaha soo socday cawaaqibtaana uusan ka warqabin ixtimaalaaduu geliyaa sooma waxaan ama sidaanay u dhacayaan ama sidaanay u dhacayaan buu le wuxuu is leeyahay bal labada mid ay noqoto arag ilan aqoon badan uma lahan cawaaqibta waxa ay noqon doonaan ee rasmiga ah aqoon weyn uma laha ficilkaasi waxaa lagu yaqaanaa marka midka waxyaabaha cawaaqibta ahee ciribta dambe ah aan aqoonta u lahayn dhaqankiisii waay ilaahayna waa callaamu lguyuub wa wujuubu lqisaasi waddamaanu cala alqaatili liirtikaabihi lmanhiyi canhu sheikh wuxuu ka jawaabayaa haddii qofkan ajashiisii uu ku dhintay rasaastan ku dhacdana ilaahay u qadaray subxaanahu wa tacaala maxaa qisaas loo waajibiyey waa su-aal imaan karta ilan qofkan waqtigiisuu ku dhintay maxaa qofkan kale loo dilayaa maxaase qofkii wax dilay loo saaray damaanad oo la leeyahay waxaa lagaa rabaa diya haddii la cafiye xataa wuxuu yidhi sheikhu wawujuubi lqisaasi qisaasta waajibinteeda wadamaanu iyo damaanada cala alqaatili qaatilka dushiisa ahaanaysa taa waxay ku dhacaysaa waa lirtikaabihi ay lirtikaabi alqaatili qaatilka koriddiisa waye iyo la imaanshihiisa ou la yimid almanhiya canhu wax layska reebay sharcigaa marka hore ka reebay soo ma ha dilin baa la yidhi qofkaasi sharcigiiyuu ka dhaga adeegay markaasuu ficilka dilkaha sameeyey waxa loo qisaasayo iyo waxa culayska loo saarayo waa inuu khilaafay wixii laga reebay yacni wixii laga reebo ku dhacay nahyigii ayuu la yimid wa mubaasharatihi iyo mubaasharadii way uu la mubaasharooday asabab almaxduura sababkii layska manciyey ee layska diiday ayuu la yimid uu la mubaasharooday wa calaa haada arrinkan ayaa yukharaju lagu tawjiihinaya takhriijka marka halkaan la joogo tawjiihin baa loola jeedaa sidan baa lagu tawjiihinayaa qowluhu tacaala qowluhu sala allahu alay wasalam silatu raximi taziidu fi lcumr xadiidkii nabiga ah calayh salaatu wasalaam silatu raximi qaraabadoo la xiriiriyo tasiidu waxay ziyaadinaysaa fi lcumri cumriga cumriga ayay ziyaadinaysaa xadiidkan bi shawaahidihi ayuu ku sugan yahay sanadkiisu waa daciif laakiin shawaahid buu leeyahay oo shawaahidiisa waxaa ka mid a xadiidu anas oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen man sarahu an yubsata calayhi risqah man sarahu an yubsata calayhi risquhu ow yunsa'a lahu fii aharih falyasil raximah qofkii jecel in risqigiisa loo baya loo ballaariyo loo waasiciyo ow yunsa'a lahu ama loo dibdhigo fii atharihi raadkiisa macnaa cumrigii way loo dibdhigo loo waasiciyo falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo marka silatu raxim waxay ka mid tahay ama ay tahay cumriga mid kordhinaysa wuxuu yidhi shiikhu ay hiya sababu tuuli lcumur waxay sabab u tahay cumri dheeri markii la leeyahay qaraabo xiriirintu cumrigay ziyaadinaysaa macnaheedu waa sabab keenaysa in la ziyaadiyo waayo waqad qadara allaahu alla wuxuu qadaray hadalkan marka u fiirsada waa tawjiih waayo sababtoo ah markii la yidhaahdo silatu raxim cumri bay kordhinaysaa waxaa imaanaysa su-aal ah war cumriga mawuusan go-nayn markii hore soo noolama sheegin qofkan intuusan dhalan ka hor waqtiga uu dhiman lahaa inuu qadaran yahay ku qoran yahay fi lowxi lmaxfuud hadduu qaraabo xiriiriya maxaa usoo kordhaya ilan arrin qadaran weeye taasuu rabaa sheekha inuu ka jawaabo wuxuu yidhi waqad qadara allaahu alla wuxuu qadaray anna haadaa yasilu raximahu qofkan inuu qaraabadiisa xiriirinayo fa yaciishu markaa wuu noolaanayaa bi haada sababi sababtan darteed ayuu la noolaanayaa ilaa haadihi algaaya ilaa gaayadaas iyo yoolkii la gaaro walowlaa daalika sababu haddaanan sababtaa jiri lahaynna lam yasil ma gaarin qofkan ilaa haadihi algaayati yoolkan ma gaareen walaakin qadara haada sababa laakiin alla sababtan buu qadaray wa qadaahu waa xukumay wakadalika qadara sidaasoo kale alla wuxuu qadaray ana haadaa kani yaqtacu raximahu inuu qaraabadiisa goynayo fayaciishu wuxuu noolaanaya markaa ilaa kada ilaa waqtiga kamaa qulnaa fi lqatli sida aan kasho ka soo niri buu yidhi dilka wa cadamihi iyo dil la-aanta labadaba sidaan qatliga uga soo hadalnay ayaa tanna hadalkeedu yahay khulaasada warkiisuna waxa waye qofkan markuu qaraabada xiriiriyo macnaheedu ma ahan kadibaa cumriga loo dheeraynayo ahoo looxulmaxfuudkiia wax laga bedelaa ma aha looxulmaxfuudka waxba ka bedelmi maayaan laakiin qofkan ilaahay waa ogyahay wuxuu noqon doono subxaana wa tacaala qofkii ilaahay uu subxaana wa tacaala qadaray inuu qaraabo xiriiriyo sababtii baa loogu darayaa ilan waa xiriiri doonaa alla og inuu xiriirin doono waxaa loogu darayaa marka masalan qofkan qaraabada aan xiriirin oo alla uu ogyahay inuusan qaraabo xiriirin doonin cumrigiisa konton sanaa laga dhigay tusaale waa haddii qaraabo uu xiriirin lahaa cumriga waa la ziyaadin lahaa soo maha laakiin waxaa la ziyaadin lahaa intaan la abuurin ka hor ninkan laakiin alla muxuu ka ogyahay subxaana wa tacaala inuusan qaraabo xiriirin la imaan doonin sidaa darteed cumrigiisu intaasuu ka egyahay ninkan kale ilaahay wuxuu ogyahay subxaana wa tacaala inuu qaraabo xiriirin doono oo hadduusan qaraabo xiriiri lahayn sida kan oo kalea maalan waa tusaale waayo sida kan oo kalea kontonka loogu jari lahaa laakiin alla min yani ninkaasi wuxuu ka og yahay inuu qaraabo xiriirin doono wuuna u qadaray inuu qaraabo xiriiriyo xiriirintii qaraabada waxay keentay marka oo sababtii la qadaray ee loogu siyaadiyey kontonkii maalan labaatanaa loogu daray toddobaatan jiraa ilaahay gaarsiiyey subxaana wa tacaala laakiin markii toddobaatanka cumrigiisa laga dhigayo markuu ficilka sameeyo kadib miyaa mase waa intaan la abuurin ka hor labadaba labadaba intaan la abuurin ka hor waay labadaba waa intaan ilaahay abuurin ka hor wax waa u qoran yihiin marka hore ilaahay u qoray subxaana wa tacaala fa in qiila haddii la yidhaahdo hal yalzamu min ta'hiiri silati raximi fi ziyaadati اlcumri wa nuqsaanihi ta'hiiru ducaa'i fi dalika am laa hal yalzamu ma waxaa ka laazimaya min ta'hiiri silati raximi taahiirka iyo saamaynta qaraaba xiriirinta ay ku leedahay fii ziyaadati lcumri cumrka cumriga ziyaadadiisa wa nuqsaanihi iyo nuqsaantiisa ay ku leedahay ma waxaa ka laasimaya taahiiru ducaa'i ducada saamaynteeda fii daalika arrinkaa ay saamaynayso am laa ma sameeye ducada ayada saamayn ma ku yeelanaysaa ziyaadada cumriga iyo nuqsaanta cumriga faljawaabu jawaabtu waxa weeye ana dalika hayru laasimin arrintaasi laasim ma aha لqwله slى الlه عليه وsلم لأm xabيبة رضي الله عنها qad sأlt الlaha لآjاal مdروبة الxadيiث kama تqdma faculima waxaa la ogaaday أن الأcmاara mqadaraة acmaartu way qadaran tahay lm yuشhرc الducaaءu bتغyiiriha lama sharciyeeyo buu yihi in lm yuشhرc الducaaءu lama sharciyeeyo ducada in ilaahay laga baryo bتغyiiriha bedelideeda alle in la weydiisto in la bedelo cumriyada arrintaasi lama sharciyeeyo bkhilaafi الnajaati min cadaabi اlaakhira taasi waxay ka duwan tahay khilaafsan tahay in allah nala weydiisto in laga badbaado cadaabkii aakhiro cadaabkii aakhiro inaad ilaahay ka weydiisato inuu kaa badbaadiyo waa mashruuc laakiin inaad tidhahda ilaahayow cumriga cumri iigu dar ducadaas wuxuu yihi mashruuc ma aha faina ducaaءa ducadu mashruucun lahu waa mid la sharciyeeyo naaficun fiihi anfacaysana mashruucun lahu fi najaati yani wuxuu ka wada cadaabka badbaadidda waa mid anfacay yani loo sharciyeeyo naaficun fiihi anfacaysa alaa taraa miyaadan arkaynin ana ducaaءa ducada ee alla la weydiisanayo bitagyiiri اlcumri cumriga bedelidiisa cumriga in wax laga bedelo in ilaahay la weydiisto lamaa tadamana annafca اlukhrawiy lamaa tadamana markii uu kulansaday annafca اlukhrawiy nafcigii aakhiro markuu kulansaday shurica waa la sharciyeeyey in ilaahay la weydiisto cumriga in wax laga bedelo nafci aakhira hadduu wato waa la sharciyey sababta hadda loo sharciyey waa maxay waa nafciga aakhira dartii wey kama fi ducaaءi اladii rawaahu النasaaئiyu min xadiiثi cmaar bni yaasir can الnabiy sal ه ly slam annahu qaala wuxuu yihi allahuma bcilmika اlغayba wqudratika calى اlkhalqi axyinii ma kanat اlxayaaةu khayra lii wtwafanii ida kanat اlwafaaةu khayra lii ilahay wuxuu ku weydiistay ogaanshaha alla uu og yahay qaybka iyo awooddiisa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi allow i nooley intay noloshu ii khayr badan tahay i oofso haddii geeridu ii khayr badan tahay mar walba nafcigii ukhrawiga ahaa ayuu ku xiray ilaa aakhiri ducaa wa yu-ayidu hada arrinkaa waxaa xoojinaya buu yidhi maa rawaahu alxaakimu waxaa xaakim wariyey fii saxiixihi uu ku wariyey kelimadan fii saxiixihi tasaahulaa ku jira kelimadan fii saxiixihi tasaahul ayaa ku jira maxaa yeelay almustadrak cala asaxiixayn uu iska leeyahay alxaakim raximah ullah in saxiix lagu sheega sax ma aha kitaabkaasi axaadiid fara badan oo daciifaha ku jirta bal axaadiid mowduucaadaha ku jira xaakimna waa tasaahulay xadiid mowduuca ama dacfigiisu aada u daraya ayuu wuxuu leeyahay xadiidkani waa saxiix bukhaari iyo muslimna sooma saarin mustadragu macnaha waa wuxuu ku istidraagayay bukhaari iyo muslim uu leeyahay axaadiidan saxiixada maxay bukhaari iyo muslim uga tageen markaasuu wuxuu ku istidraagayaa axaadiid bal qaarkood ay mowduucaad tahay meelaha qaar dahabiya si kulul u naqdinaya oo xataa uu gaarsiiyu leeyahay caqligaagu xaggoo aada u leeyahay xaakimu xadiidka noocaan oo kalead markaad leedahay bukhaari iyo muslim waa soo saaraan xadiid laga yaabo inuu kadib yahay oo axaadiidta qaar waxaa jirta shiicadu daliishadaan wax ka jira aan la argo baatila ayuu wuxuu leeyahay waa xadiidun saxiix walam yukhrijaah bukhaari iyo muslimna sooma saarin marka xaakim raximah ullah kitaabkiisa tasahul badanaa ku jira in saxiix lagu idlaaqana tacbiir saxiixa maa sheikha laftirkiisa waxaan u tegi doonaa mowdic oo ku tilmaamayo inuu xaakim mutasaahil yahay ibn abilcizi laftirkiisa inuu xaakim uu yahay mutasaahil gaar ahaan fi lmustadrak wayuayidu wayu-ayidu hada kan waxaa ooji xoojinaya buu yihi maa rawaahu alxaakimu fi saxiixihi ay fi lmustadrak buu ula jeedaa min xadiid thawban radi allahu canhu can nabi sal slam qaala wuxuu yihi laa yad laa yaruddu lqadara ila adducaa qadarka ma celiyo ila adducaau ilaa ducada mooyaane walaa yaziidu fi lcumuri cumrigana ma ziyaadiyo ila albir ilaa biriga iyo samafalka mooyaane wa ina rajula ninka layuxramu risqa bidanbi risqiga ayaa laga manciyaa bidanbi ay bisababi danbi danbi sababtii oo yusiibuhu uu asiibayo dembi uu ku dhacay darteed ayaa risqiga looga mancinaya meeshaasna waxaa laga qaadanayaa macaasida iyo dunuubta inay ka mid tahay asbaabaha keena xirmaan risqi risqi qofka in laga xirmaaniyo wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan raddun calaa man yadunnu wuxuu raddi ku yahay cidda u malaynaysa ana annadra nadarku sababun inuu sabab u yahay fii dafci lbalaa'i bale celinteeda wa xusuuli nacmaa iyo nicmo xasilinteeda dadka u malaynaya sidaasi ayuu xadiidkani raddi ku yahay waqad habata fi saxiixayn fi saxiixayn can nabiy sal l slam annahu nahaa can nadri nadriga ayuu reebo qaala wuxuu yidhi innahu laa ya'ti bikhayrin khayr lama yimaado wa inamaa yustakhraju bihi waxaa waxun looga soo saaraa min albakhiili midka bakhiilka ah waclam ogow ana ducaaa ducadu yakuunu mashruucan naafican wuxuu noqonayaa mid mashruucoo naafica fii bacdi alashyaai ashyaada qaar duuna bacdin qaarka kale ka sokow wakadalika huwa sidaasoo kale waaye buu yidhi asigana walihaada sidaa darteed laa yajibu laa yuxibu allahu lmuctadiina fi ducaa alla ma jecla kuwa ducada ku xadgudba wa kaana alimaamu axmed raximah llahu yakrahu imaamu axmed wuxuu karaahiyeysan jiray an yudcaa lahu in loogu duceeyo bituuli lcumri cumri dheeridiisa wayaquul wuxuu dhihi jiray hada amrun qad furiqa minhu arrintan waa mid laga faaruqay maxaad iiga ducaynaysaa markii la yidhaahdo ataala allahu cumraka wuxuu dhihi jiray hada amrun qad furiqa minh arrintaani arrin laga faaruqay waa ducadaadu waxba ma bedelayso ajashi waa qoran tahay aharkaana waa haabit can alimaami axmed raximah ullah waa ka sugan yahay aayaadka soo socda towjiihaadu shiiquu geli doonaa warkaan ugu dheeraanaya waqtiguna waa nugu dhammaaday in sha allah halkaasaan ku joojinaynaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmain